Wasiirka Wasaaradda Caafimaadka Xukuumadda Dowladda Federaalka Soomaaliya Dr. Cali Xaaji Warsame iyo xubno kale oo ka socday Dowladda Federaalka Soomaaliya iyo kan degmada Balcad ayaa si wadajir ah xariga uga jaray qaybo cusub ee lagu soo kordhiyay isbitaalka guud ee degmadaasi. munaasabadda xarig jarka sidoo kale waxaa goobjoog ahaa mas-uuliyiin ka tirsan maamulka Hirshabelle iyo qeybaha kale ee bulshada xildhibaan xasan xaaji oo ka tirsan baarlamaanka Hirshabelle iyo guddoomiyaha degmada Balcad Qaasim Cali Nuur ayaa ka warbixiyey muhiimadda ay leedahay qaybahan cusub ee la soo kordhiyey iyaga oo dhinaca kale ugu mahad celiyey dowladda federaalka Soomaaliya maanta aniga qiiro badan ay hayso dabcan ma sii wadi karo laakiin waxaan leeyahay soo dhowaada soo dhowaada waxaan rabaa kelmado yar oo kaftana keliya inaan ku darsado madaxweyneheena doctor xasan sheekh maxamuud meeshaan wuu ku dhex lugeyn jiray balcad taariikhdeeda si fiican uu u yaqaanaa beeraan isla wada tacban jirnay iyadoo la degan yahay ayuu beertiisa u lugeyn jiray maantana calaamadaana ka soo baxday madaxweynow hadday agoon tahay hadday isbitaal tahay hadday iskuul tahay haddii ceelal ay tahay intaba annagaa wada qabsanay oo deegaanka balcad ah
reer balcad maalinkii ugu horeysay oo arrinta cisbitaalka dadka ka kicinaynay ma aaminsanayn inay saa naqanaysa annagaba ma aaminsanayn marka ilaahay ama haddaas iskale ka sukowna guddigaa ugu mahad celinaynaa marka isbitaalkan waa isbitaal guud oo reer balcad oo dhan uu ka dhexeeyo hadday beerle yihiin hadday xoorle yihiin hadday shacab yihiin hadday dhaqaatiir yihiin wasiirka wasaaradda caafimaadka xukuumadda federaalka soomaaliya doctor cali xaaji warsame oo daafura qeybahan cusub ayaa sheegay in isbitaalka balcad uu ka mid yahay isbitaalada ugu waaweyn ee dalka islamarkaana ay ka wasaarad ahaan ay la socon doonaan howlihiisa
ruulka wasaaradda caafimaadka federaalka sidaa ogtiin dalka wuxuu noqday federaal hadda wuxuu ku soo koobmay coordination inaan maaragtay wixii mashaariic iyo deeqa caafimaadka dalka loogu talagalay inaan u qeybino maamul goboleedyada kadib marka fulinta maamul goboleedyada ayagaa noo qaabilsan iyo mashaariicdaasi maaragtay meelaha laga fulinayay iyo markaa ayaga aan u gudbino ayagaa markaa hawshaas go-aan ka gaaro laakiin meelaha ay gacanteena gaarto sida afgooye iyo balcad oo kale mararka qaar inaan u roonaano ugu yaraan midbaa cunug baa wuxuu yidhi aabba ii dheh kelmad adna wax kaa dhibayn adna waxay tarayso oo ah haruubka loo buuxiyo si kastaba ha ahaatee maamulka hirshabelle oo dadaal xoogan ugu jira sar u qaadidda adeegyada caafimaad ee bulshada u baahan yihiin ayaa kordhiyey hirgelinta goobaha caafimaad si bulshada ay ugu faa'iidaystaan